bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal jimco wanaagsan kusoo dhawaada warka subax ee ururiyada muqdisho qodobadaad ku dhegeysan doontaan waxaa ugu waaweyn madaxweynaha galmudug oo tababar u furay dufcadii ugu horreysay ciidamada ka mid noqonaya daraawiishta maamulkaasi galmudug qaar ka mid a muwaadiniintii laga soo daadguriyey dalka turkiga oo hargeysa ka degay ayaa ugu mahadceliyay dadaalkay ku bixisay safaaradda soomaaliya ee dalkaasi turkiga madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo xaragga ka jaray xarunta maxkamadda degmada xudur oo bulshada sixilsqalqaan ay ku dhiseen wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya oo shaacisay tira ka badan labaatan ruux oo ka bogsootay cudurka covid sagaaliyo toban iyo maraykanka oo cunqabateyn ku soo rogay saraakiisha maxkamadda caalamiga ee i c c
coronavirus waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
subax wanaagsan mar kale waana jimco taarikhduna waa labaiy tobanka bisha lixaad sannadda labada kun iyo labaatanka u diyaar garooba qodobada aad dhegaysateen oo faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa tababar u furay dufcadii ugu horreysay ee ciidamada ka mid noqonaya daraawiishta maamulkaasi galmudug wariyahay cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkaan inoo soo diray
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye ayaa tababar u furay ciidamo loo tababarayo inay qayb ka noqdaan ciidanka daraawiishta galmudug kuwa oo lagu tababarayo xerada tababarka indhaqaris ee ku taalla duleedka bari ee deegaanka docol ee hoostaga degmada gaalkacyo furitaanka tababarkan ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay wasiirka wasaaradda amniga galmudug axmed macalin fiqi oo sheegay in ciidamada tababarka loo furayo ay qayb ka noqon doonaan ciidamada daraawiishta galmudug haatan wixii ka dambeeyana mas-uuliyadoodu xuquuqeed ay saaran tahay dowlad goboleedka galmudug hadday horey u ahaayeen maleeshiya beeleed raxiim madaxweyne soo dhowow halkan waa dugsiga tababarka indhaqaris waxaa halkan jooga ciidamada saddex boqol afartan iyo laba nin qaar kale dhuusamareeb ay jiraan qaar kalena ay dib uga soo biiri doonaan ciidamadan xarayntooda iyo galmudug ka midaysan siyaasaddii ka midaysan dhaqaalihii laakiin ciidankeedii uusan midaysnayn inay barbilow u tahay ciidamadanna ay noqon doonaan ciidamada daraawiishta gundhiga iyo bilowga ciidanka daraawiishta galmudug xeradaanna ay noqon doonto xeradii koowaad dugsigii koowaad oo tababar oo la furo oo ay jiri doonaan dugsiyo kale axmed cabdi kaariye madaxweynaha galmudug ayaa kula dardaarmay ciidamada inay xilis ka saaraan mas-uuliyadda saaran ay ka mid tahay difaaca dalka gaar ahaan deegaanada galmudug oo tilmaamay qaarkood inay gacanta ugu jiraan cadow loo baahan yahay in laga xoreeyo tababarka waxay tahay ujeedadiisu in la dhiso ciidan daraawiish galmudug tababaran tayaysan guta waajibaadkii daraawiishta looga baahnaa galmudug waa u aragnaa waa ku qanacsannahay waa ku kalsoonnahay inaad tihiin kana soo bixi doontaan ciidankii saxda ahaa ee daraawiishta galmudug ee bilowga maanta u ahaa tababarka waxaan rabnaa inay ciidanku u tababartaan jir ahaan u tababartaan oo ay tababarkii iyo taagtiigii ciidanka leeyihiin inay u tababartaan maskaxaan oo ay duruus iyo dishibliin iyo nidaamkii ciidamada qaataan saddex inay u tababartaan qalbi ahaan u tababartaan aad iyaa marsantihiin guulaysta ciidanka daraawiishta tababarkiina saacaddaa laga bilaabo xerada tababarka indhaqaris waa furaya cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
muwaadiniintii ku xadhibnaa dalka turkiga islamarkaana shalay ka degay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan ayaa safaaradda soomaaliya dalkaasi turkiga uga mahad celiyey dadaalkii ku bixisay in dib ay usoo laabtaan qaar ka mid a shacabkaasi oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa intay ku sugnaayeen dalkaasi waxaay uga mahad celiyeen dhammaan howlwadeenada safaaradda ee ugu horreeyay safiirka soomaaliya ee dalkaasi turkiga ambasador jaamac cabdulaahi ceediid dadaalkii uu ka bixiyay inay dib usoo laabtaan sagaashan afar ruux oo shalay ka degay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan
khaas ahaan waxaan mahad gaar ahaan u jeedinaynaa ilaahay baan mahad gaar ahaan u jeedinaynaa mahadda kalena waxa weeye safaaradda soomaaliyeed ee aan- ee ankara joogta iyo shaqaalaheeda ayaan mahad gaar ahaan u jeedinaynaa khaas ahaan soomaalida keliya maahayna ajnebiga la shaqeeya safiirka oo si fiican iyo kulligood ba inoo qaabileen maasha allah tabaarak allah waxaan halkan bogaadinayaa guddidii sharafta lahayd cabdiraxmaan koombe iyo safiirka halkan u fadhiya soomaaliya oo xoog noola shaqeeyey oo ilaa xilligaa nala ag taagan inuu safarkayaga si wanaagsan uga qayb galo waxaan leenahay jasaaka allah khayr safiir aad iyo aad baad u mahadsantaha bismillaahi raxmaan iraxiim Een, saacaddan hadda la joogo waxaa inoo hirgalay oo ilaahay inoo soo gabagabeeyey inaan ku guulaysano diristii diyaaraddii koowaad ee aadaysay hargeysa alxamdulilaah si fiican uu noogu soo dhammaatay howshii dadkii aan dirnay waxay isugu jireen dad istanbul jooga iyo dad ankara jooga dadkii ankara jooga basas baa loo soo kireeyey basasaa ku soo qaadnay Een, waxaana soo gelbiyey aniga iyo safiirka baan keennay aeroboorka ilaa ay ka baxaayeen waan joognay ilaa ninka ugu dambeeya uu ka galay maxaa la dhahaa exitka loogu dhuftay baan la taagnayn
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa xari ka jaray xarunta maxkamadda degmada xudur ee gobolka bakool oo ay bulshada halkaasi ku nool sicil ilqaan ay ku dhisteen waryahaga maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkaa inooga soo diray xudur
waa maxkamadda degmada xudur oo si isilqaan ay u dhiseen bulshada xudur waxaana munaasabadda xarigga looga jaray ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo helidda adeeg garsoor iyo cadaalad waa tiir lama taabtaan oo aan la-aanteeda bulsho aan noolaan karin waxyaabaha laga dhaxlay burburkii dowladii dhexe waxaa ka mid ah adeegyadii maxkamadaha oo meesha ka baxay garsoorayaasha maxkamadaha gobolka bakool waxaa adeegyo aan dhammaystirnayn ku fulinayeen geedo hoostooda bulshada reer xudur ayaa u istaagay inay si ishilqaan ay ku dhisaan xarunta maxkamadda munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay ugu horeyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddiga ishilqaan ee dhismaha maxkamadda degmada xudur cumar cabdulaahi maxamuud maanta ka dhasnay ha- sii simba araga haytaan compoundkan oo derbiga ku wareegsan simba araga haytaan siyeed gol iyo hooljo ilaa muskulooda anta ka dhasnay diyaaran ayn guddigii maxkamadda iyo dadka dhanba fadhiyaan bulshaduna nidheega hayta waana meel eraabisu madaxweynaha iyo maamulka iyo wafdideed yaa ku wareejii doonaa unayna dhasnay ka guddi ahaan waatu diyaaro gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tol ayaa dhalinyarada kasoo qayb gashay munaasabada ku booriyey inay u kacaan horumarka dalka
dhallinyaradii iska hilqaantay hoolun fuliidi eed iyo eed aan ka mahadiya dhallinyarooy isin dalkan meydharaa injineer isin dalkan lasiin kufadaynaysan horumar deersidaan isin dalkan lasiin kufadaynaysan furaytan
wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed xuseen john ayaa maamulka iyo bulshada reer xudur uga mahadceliyey siday uga qayb qaateen barnaamijka isxilqaan dadkan ka hor jiray aan kuwa maahrin bumbul hadal imay hayaanaha gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo nawaayan kuma hadnagayihe sidii baan ina qaadadeen fikirkaasay oo haytin magaaladan u hir hirin dadshee meliyo dabcan aan ganacsadaayeen ganacsi shoosku adag iyo nila qaadadan fikirkan isnaqaanka kuma hadnayo gudoomiyaha gobolka iyo degmada may kale markii dambe la kulamayha ururada bulshada oo sida ganacsatada iyo haweenka iyo dhalinyarada garsoorayaashan waqti adagaha ka shaqeeya wal ogi meel bannaan ay ka shaqeeyeen xaquuq xaquuqlaana ka shaqeeyeen Een, unoo qaadaan awaamiirta madaxweyne cabdicasiis iyo guddigii una magacawnay nayba suuragelinay in horta una xaku- xakuumadna meel iyo ka shaqeeya jareen u haytay geed hoostiis madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulcasiis xasan maxamed laftigaren ayaa bulshada reer xudur ku ammaanay inay yihiin bulsho ku wanaagsan barnaamijyada ishilqaanka ah runtii weliba geedka sharafnin aha inaynu furna maxkamadii degmada xudur ee gobolka bakool maxkamaddu dhismadii wali ka koytay safaradii badnaayeen intuuna kooyaani yaan wali ogaanay xarumo dowladda baahiyo ka jarasa lagu jawaabay in wali la faday garsoor cadaalada oo ka shaqeeyo ililin hela oo inta fadheedaan waajisoo gudadaan dadka reer xudur iyo dadka reer bakool garsoor iyo ka kalsoon yihiin oo cadaalada ini helaan oo indhiina sidii meelo barsho ku dhiyaasi iyo belediyada kale ini garsoor baadiilinka badna dad shufta ee garsoor lin weydiisana yaa laku shaqee la faday insha allah dadka reer xudur yaa waneenka mahadnagay wala isuubsanyiina tijaabo hore oo la suubiya aragni dadkan kafayle oo isxilqaanka kafayle oo dantiyo iyo deegaansho un adeegowsho kafayle yaa nagadeen koona ah ini maxkamadan isxilqaan la fadhisa ee xudur wale ka ammaanaane dadka inka horreeyay suubiyi ini amniga isxilqaan la ka sugo ugu dambayntii madaxweyne cabdilcasiis ayaa geedo ku tallaalay xarunta maxkamadda maxamed xasan cabdiraxmaan raadi ay telefishanka qaranka magaalada xudur
wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay tiro ka badan labaatan ruux oo ka boogsoogtay cudurka covid sagaal iyo toban wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya foosiyo abikar nuur ayaa warbixinta maalinlaha ee covid sagaal iyo toban ku sheegtay in fayraska corona ay ka bogsoodeen lix iyo labaatan qof taas oo tirada guud ee dadka ka bogsooda cudurka ka dhigaysa shan boqol soddon iyo laba ruux wasiir abikar nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka waxay sidoo kale caddeysay in la diiwaangeliyey lixdan iyo kow xaaladood cusub covid sagaal iyo toban oo ay kala joogaan shan iyo labaatan ruux somalilan gobolka banaadir saddex iyo toban galmudug sideed koonfur galbeed sideed puntland shan iyo jubbaland oo laba ruux ah taas oo tirada guud ee xaaladda dadka uu soo ritay cudurka covid sagaal iyo toban ka dhigaysa laba kun shan boqol saddex iyo toban ruux bukaanada cusub soddon iyo afar ka mid a waa rag toddoba iyo labaatanna waa haween waxaana u geeriyooday hal ruux inta la ogyahay taas oo tirada guud dadka u geeriyooday cudurka coronavirus gudaha dalka ka dhigaysa siddeetan iyo shan ruux markaana maraykanka ayaa cunuqabateyn kusoo ragay qaar ka mid ah saraakiisha i c c madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa cunuqabateyn kusoo ragay saraakiisha maxkamadda caalamiga i c c baaritaanka ku haya in maraykanka u dambeeyay dagaal ka geystay afghanistan iyo in kale amarka madaxweyne trump ayaa ogolaanaya in maraykanka inay xayiraan hantida shaqaalaha maxkamadda caalamiga ee i c c islamarkaana ka hor istaagaan in maraykanka ay soo galaan baaritaanka maxkamadda i c c ayaa bilaabanaya kadib markii warbixinta hordhaca lagu ogaaday inay jiraan sababo lagu rumaysan karo in dembiye dagaal ay ka dhaceen trump ayaa marar badan cambaareeyey maxkamadda islamarkaana waxa uu su-aal geliyey madax banaanadeeda maraykanka ayaa kamid ah kama mid aha saxiixayaasha caqdiga lagu dhisay maxkamadda i c c ee fadhigeedu yahay heeg islamarkaana ma aqoonsana awoodda ay maxkamadda u leedahay inay dacwad ku qaado muwaadiniinta maraykanka ah khamiistii waxay uun kadib markii amarka madaxweynaha la siixay ayuu xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeo waxauu sheegay in maraykanka aysan u hanjabi karin maxkamad aan rasmi ahayn wuxuu intaa ku daray in cunuqabateynta ay xitaa qayb ka noqon karaan xubnaha qoysaska saraakiisha maxkamadda in laga hortago inay maraykanka soo booqdaan xeerlaha guud ee maraykanka william ba ayaa horey u sheegay in dalal shisheeye sida ruushka iyo gantaalayaal ku yeelanayaan maxkamadda i c c iyagoo ku lug leh joogitaanka gaarka ah maxkamadda i c c weli kama aysan jawaabin tallaabadan ugu dambeysay ee maraykanka balse hay-adooda u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cambaaraysay tallaabadan maraykanka u qaada ee ah in cuqabateyn lagu soo rogo qaar kamid saraakiisha maxkamadda i c c dhegeystayaal warkii subaxaad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaliya inee waanaga intaas ciddii u dhaafana waxay mar kale kala socon karaan bogaha baraha bulshada sida beedka internetka aan ku leenahay ee huriyadii muqdisho doodne